أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon askar ka tirsan kufaarta xabashada itoobiya ayaa bakhti dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo maleeshaadka murtadiinta ee loo yaqaano danab ee maraykanka uu soo tababaray iyo askarta kufaarta afrikaanta ayaa siyaabo kala duwan dad shacab ah ugu dilay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamulka gaalraaca puntland ayaa dowladda ridada imaaraadka carabta u saxiixay boobka khayraadka ku jira dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka hadashay furashada deegaanka tardo iyo sidoo kale howlgallada mujaahidiinta ee bariga wilaayadaasi munaasabad qumaa muuse arday ka qalinjabisay barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ayaa ka dhacday magaalada buurlaxunle ee wilaayada bakool bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada xeelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa goob fagaaryaalaha ku daawaday aflaam jihaadi ah عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaali tobanka bisha muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan askar ka tirsan kufaarta xabashada itoobiya ayaa bakhti dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fulayeen magaalada baydhabo wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ayaa sheegaya howlgal qaraxa oo ay ciidamada mujaahidiintu maanta ka fulayeen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan kufaarta xabashada itoobiya kuwaasoo garoonka ilaalinayay waxaa la xaqiijiyey in goobta ay ku bakhtiyeen laba askari oo etoobiyaan ah halka askarta ku dhaawacdayna ay marayaan ilaa iyo shan askari dhanka kale gobolka laamuu ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada milimani ee gobolkaasi oo muslimiinta kenya ay xoogga kaga haystaan muslimiinta maleeshaadka murtadiinta danab ee maraykanka uu soo tababaray iyo askarta kufaarta afrikaanta ayaa siyaabo kala duwana dad shacaba ugu dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi haya ganacsade cabdulaahi maxamed carab oo si weyn loogu yaqaanay deegaanka towratoorow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa habeen hore lagu dilay gudaha gaarigiisa weerarkan waxaa geestay maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha baangaraafta ee maraykanka uu tababaray dilkan foosha xun oo ay xaqiijiyeen ehelada ninkaasi ayaa dhacay saqdii dhexe ee habeennimadii axadda wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen gaariga halkaasna ay kala baxeen lacaga ammaano ah iyo taleefanada gacanta iyagoo ganacsadihiina ku qaarajiyey isla goobtaasi ehelka ganacsadahaasi la dilay oo iyaga oo murugaysan la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen waxay u dhaheen albaabka fur albaabna waa soo jebiyeen albaabka fur markii ka furan albaabka huriga ay baarteen lacag ammaano ay meesha taalo iyo moobelay qaateen keen buuwagtiis ay dhaheen ana buuwaq maxaa ku shaqeeyaa beeraley waaan dhahay beers xilligaans addaan lama jiraaye ninkaa meel ku sheega ay dhaheen haddii kale adaa ku dilayna anaga qawrtaa kaa jaraynaa ay dhaheen haddib ana ma idiin wada kar ilmahayna ma dayacaayaan dhahay waa ilaa waa ilaa ninkaas keen raadkiis keen haddii kale adaa ku qabanayna ay dhaheen kadib way wadeen guriga ay geeyeen gurigii markii aan tagay ninka anoo ujeedo ay soo bixiyeen sawiray ka qaateen moobeelkiis ay ii keeneen moobeelka ma taqaanaa haa markaan dhahay kadib sawiray ka qaateen mooto aslihaa soo qaateen hortay ku gubeen asan rasaas anoo maqlaaya ah ku dhuf arruurtiisu way dayacan tahay ninkaas gacanka xaqa daran ayaa dishay intii uu socday falkaasi xasuuqa ah diyaarado ay leedahay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa la sheegay inay dusha sare ka ilaalinayeen maleeshiyaadka baangaraafta dhacdada naxdinta leh waxaa sidoo kale ka hadlay qaar ka mida ehelada ganacsadaha la dilay iyo dadka deegaanka waxaa xalay dhacay geeri xanuun badan waxaa saas u galay waa ciidankii dawladda ee nidaam dawli iyo nidaam dee qabiiladii waagii sagaashan iyo kowdii ilaa martay iyo sagaashan iyo siddeeddii hataa hataa ma aysan dhacin intay dagaalka oo soomaalida haddee qabiilqabiil isku dilays in nin hoygiis lagala soo baxo meesha lagu dilo haddee ma aysan noo soo marin laakiin inay xalay dawladdii soomaaliyeed oo shacabkan mas-uulka ah in ay qof gurigiis kala soo baxdo oo meesha lagu dilo waa dhacdo xanuun badan ma aha mid hadda nagu horrayso wax badan ayay ku soo lallaabatay deegaankaas tortorow waxaa lagu dilay shan qofood oo maxaabiis ah ayaa hadda ka hor saas loo dilay waxaa kaloo haddana la dilay nin isagana gurigiis hoygiis uu degan yahay oo deegaanka tortorow ka agdhow tuulo ah ayaa saas loogu dilay marka xalay tortorow lagu dilay waxaa la dhihi jiray cabdulaahi maxamed carab waa nin ganacsade ah oo la yaqaano waa kan hadda wuxuu noogu jiraa talaagad wuxuu ku jiraa isbitaalka digfeer asigoo jooga goob gurigiisa hoygiisa ayaa xalay saqdii dhexe waxaa ku weeraray ciidan kuwa dawladda ah kuwaasoo ka howlgala gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan beledoogle hoygiisay ugu tageen way la soo baxeen meeshaynu ku dileen asigoonan hubaysnayn asigoo nin shacab ah waxba galabsan dembiya lahayn ayaa goobtaas lagu dilay waa ka xunnahay haddaannu nahay odayaasha iyo dadka deegaanka iyo ehelka nama qabato in sidaas loo laayo shacabka iyo dadka masaakiinta ah maalin walba aadaa ugu xunnahay carruurtii iyo xaaskii iyo dadkii oo guriga ku sugnaana argagax ayaa maaragta lagu sameeyey xasuuqan bahalnimada ah ee maleeshiyaadkan hoostaga maraykanka ay ku beegsanayaan shacabka soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka xargaha goosta ee isugu jira dhaca iyo dilka kuwaasoo la doonaya in lagu argagaxgeliyo bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee hoos harsanaya hooska raayada towxiidka dhanka kale ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa duqeyn madaafiica ku garaacay deegaan lagu magacaabo jowhar awdheegle oo hoostaga degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose wararka ka imaanaya duleedka degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose ayaa ku warramaya in ciidamada kufaarta afrikaanta halkaasi ay ku garaaceen madaafiic hoogan oo dhalisay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah madaafiicdaasi ayaa ku hoobatay deegaan lagu magacaabo jawhar awdheegle waxaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba ruux sidoo kale waxaa ku dhaawacmay hal ruux oo kale dadka dhintay ayaana qaarkood waxay madaafiicda ugu tageen guryahooda kadib tukashadii salaada subax qaar ka mid a ehelada dadka ay waxgaareen ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay inay ku dhinteen madaafiicdaasi carruur yaryar
bal ka waran saashay jawaraw dhegle sidee wax ugu dhaceen والله جرد استاذ قلت امتحان الامتحان امتحان مجنو هذا وقفات كان استاذ ما انا لو جنبين مشكورين الحمد لله وهكذا جريان اخذ علي جريان قاعد يشتغل لنا ابو سدد مع زوجتي هويت ابو بالمقا يجرد ولا شيء يجرد شيء شيء اه لو تمشي هل دعوة لو جبنا لو جرد شيء تمام شيء تمام من اصلا اذا ادم اه لو تريد اه اذا ينعرفه يمينكو كان وضعت هي عضو بابا جيتكن سجود جوا جيتكو كده معي هذا ده هويدي هوبا بابا لتي هاتين وكان كذلك هاتنا وين اه عبد النور بالي هذا halkee joogtaa جوهر أولي الجوبة آه لم يتمن كمركي إهد أيا قوة قالت وحين سوردين وكان أو بي أم كبين وسوردين waa gartay halkee laga soo riday wallaahi adig kuwa namber lixdan ayaa nagu soo tuureen markaasa misaajidka kasoo baxnay laba soo rideen mid labaa la soo rideen midkii koowaad xaafadaha kusoo dhacay markii xaafadaha kusoo dhacayna hooyo iyo ilmaheeda isla jiifaan ay kusoo dhaceen laba anuug isla markii goobyaal ay noqdeen sariirtooda ku jiifaana goobyaal ku noqdeen hal dhaaba ah waa haa isbitaala lala orday labana waa ku dhimatay waa qayb ka mid a dhibaatooyinka ay ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga dalkan ku hayaan shacabka soomaaliyeed ciidamada ugandha ayaana shaqo maalmeed ka dhigtay daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka shabeellada hoose waad mahadsantahay abuu xasaan maamulka gaalgaraaca puntland ayaa dowladda ridada imaaraadka carabta u saxiixay boobka khayraadka ku jira dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi sida uu ku warramayo cabdiraxiin sheekh cali
dukumiintiyo qarsoodi ah oo la helay ayaa tilmaamaya maamulka riddada ee siciidani in uu heshiis qarsoodi ah uu la galay shirkadda lagu magacaabo d b wall ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta heshiiskani oo puntland u wakiilatay inay sayxido waxay ugu yeereen wasaaradda tamarta iyo macdanta ee maamulkaasi ayaa dhigaya shirkaddan laga leeyahay imaaraadka carabta loo fasaxay in deegaano buuraley ah oo ka tirsan gobolka sanaag ay ka qotaan macdanta muhiimka ee ku jirta deegaanadaas wararka qaar oo la helaya ayaa tibaaxaya in heshiiskani uu qayb ka yahay in shirkaddan ay sidoo kale awood u leedahay oo loo fasaxay in shidaalka ay kala baxdo deegaanadaas ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacin maamulka riddada puntland in heshiiskani iyo dhaqaalaha uu maamulkaasi uu ku qaatay iyadoona deegaanada maamulkaasi si aadan looga hadalhayo heshiiskani ilo madax bannaan ayaa tibaaxaya in khubaro ka socota shirkaddan imaaraadka ay tageen deegaano ka tirsan gobolka sanaag iyadoona sahmin ku soo sameeyey goobaha ay doonayaan in ay kala baxaan khayraadka ku jira dowladda imaaraadka ayaa horay maamulka riddada ee puntland ula saxiixatay heshiis soconaya muddo soddon sano ah kaas oo imaaraadka uu kula wareegay dekedda magaalada boosaaso dhowaan ayay ahayd markii dowladda imaaraadka carabta ay saldhig militari ka dhisatay gudaha garoonka magaalada boosaaso halkaas oo ay uga gurmanayso fallaagada r s f ee ka dagaalanta dalka suudan mahadsanida cabdiraxiin wilaayada islaamiga iiraan ayaa ka hadashay furashada deegaanka tardo sidoo kalena howlgalka mujaahidiinta ee bariga wilaayadaasi muroon maxmed ayaa eegaya warbixintan isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka hadlay la wareegistii shalay ciidamada mujaahidiinta la wareegeen deegaanka tardo oo dhaca bariga wilaayada hiiraan shaguuleed abunabhan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sheegay in deegaanka tardo ay ka babanayso raayada tawxiidka ah islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta isagoo ka warbixiyey ahmiyadda uu ku fadhiyo deegaankaasi ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waa sidaad u sheegtay tardo waxay ku jirtaa gacanta mujaahidiinta ee waxaa mar labaad ku soo noqotay raayatu tawxiid in laga taago caawa waxaa ka taagan deegaanka tardo raayatu tawxiid baa ka taagan waxaana ku sugan mujaahidiinta xaq udirirka ah tardo waa meel muhiim ah waxay ku taallaa bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee qaybta koofureed bay tarda ku taallaa tarda waxay xidhiidhisaa waddada dheer oo marto ka imaado gobolka shabeellada dhexe oo khaasatan soo marto ceelbaraf waddada soo marta oo u socota beledweyne ilaa gobollada dhexe aado ayay bartankeeda ku taallaa waa magaalo muhiim ah waa deegaan muhiim ah waa meel ceelbiyood uu ku yaalo riig ah tarda marka waa dhul daaqsimeed waxay haysataa aada u weyn oo makhluuq tiro aada u badan ah ayaa ku nool cadowga oo waayeyna waxay u tahay ayaga waxay ku tahay nagso in gacanta mujaahidiinta ay soo gashana waxay u tahay nasri iyo guul iyo qalbijab cadowga ku imaanaya labadaba waa ay tahay tarda marka waa meesha noocaas ah tarda marka waa meel muhiim ah markii loo fiirsho istiraatiijiyada ama juqraafiga ay dhacdo tarda marka waxaa ku nool mujtamac aad u tiro badan khaasatan dadka xoolaha dhaqdo dhulka ay ku nool yihiin weeye cadowga waxay u lahayd micno weyn waa meesha ugu badan oo cadowgu ay wax ka fasaadinayeen baa la dhihi karaa waa meelaha ay lahaayeen ama ay ku tashanayeen ama aad undad iyo wax aad ka kasbataan dhanka kalena mujaahidiinta waxay ugu fadhidaa qiimo weyn waa meel dacwadii laga nashrin karo waa meel yani isu keeno ah markii la fiirsho waxay isu keeno u tahay dhul badan sidaa darteed tardo cadowgana muhim bay u ahayd waana waayeenoo dhabarjab bay ku tahay ilaahayna mujaahidiintu gacanta u geliyey ayagana waxay u tahay hawshii ay wadeen iyo dacwadii iyo risaaladii la waday iyo jihaadkii ilaahay subxaana wa tacala xaqiisa lagu difaacayey ayaa waxay u tahay guul usoo hoyatay ugu dambayntii sheekh guuleed ayaa fariin baaq ah u diray dadka la kharday ee ku noolaa deegaanada muddooyinkii lasoo dhaafay lagu loolamayey isagoo ugu baaqay inay u soo noqdaan shareecada islaamka islamarkaana ay garab u noqon nasaarada xabashida etoobiya sidaan horeyba u sheegay annaga maanta annagaa matalna rasuulkeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii aan nabigeenna ka dhaxalnay oo ah kitaabka iyo sunnada cidda maanta haysata ummadda muslimiinta ay caalam ku matelaysana waa annaga iyo in kale annaga waxa aan rabno ama fariinta aan diraya ay tahay dadkaas khaldamay xumaanta ka dhacday inta aan leenna waxaa weeye wardeegaanadiinnii ku soo laabta oo wilaayadiinnii u soo laabta oo cadow ha u garab noqonina marna etoobiya derbigeeda ha noqonina in maanta niman ee danaystayaal ah oo wax dan oo idinka leeyihiin aysan jirin inay idin isticmaalaan inaad u noqotaan etoobiya derbi ama xayndaab marna etoobiya xayndaab ha u noqonina khaladku horey baan u sheegna waa dhici karaa bini'aadamku waa khaldamaa waxaan rabnaa in laga soo noqdo xumaanta in laga soo noqdo waxa aan rabnaa waxaa weeye inaan ku wada walaalowno kitaabka allah iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fariinta aan diraya waa noocaas marna etoobiya aysan idan adeegsanin wax hadhow aan meel laga soo qabta lahayn yaan maanta lagu kadsoomin dad aan dan idiin hayna xarigiinna ama hoggaankiinna ha u dhiibanina ilaahay subxana wa tacala shareecadiisa adinka aad leedihiin ayada matala ayadaa nagu wada filan ayada aan u wada dad noqonno hadalka waaliga wilaayada hiiraan ayaa imaanaya xilli maalinimadii shalay ciidamada mujaahidiinta ay dagaal la'aan kula wareegeen deegaanka Tardoo kadib markii halkaasi ay isaga baqacareen maleeshiyaadka murtadiinta ay ku adeegtaan gaalada saliibiga ah ee duulaanka shareeca la dirirka ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee Soomaaliya waad mahadsantahay marwaan munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxle ee wilaayada bakool mar kale warbixinta warkan waxaa eegaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan
تسكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فكلهم التنوين والنون أدغم بلا غنة في اللام والراء
madarasada ummulqura ee deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waxay dhisan tahay wax ka badan lix iyo toban sano waxaana ka aflaxday arday badan oo qur-aanka xifdisay waa madaraso lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyadoona ardayda qur-aanka ay xifdiyaan dushana ay ka qabtaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta madarasada waxaa madarasada lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyadoona ardayda qur-aanka ay xifdiyaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta madarasada dhowaan munaasabad ka dhacday gudaha madarasada ummulqura ee deegaanka buurdhuxunle waxaa lagu sagoontinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kuwaas oo qur-aan ka xifdiyey sidoo kalena bartay culuumul qur'aan munaasabadda oo si heersare ah loo soo agaasimay waxaa goobjoog ahaa culummo nuqabo waalidiin ganacsato mucallimiin iyo mas-uuliyiinta madarasada waxaana ardayda ka qalinjibisay madarasada ay gaaraysay labaatan arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada diinta islaamka kana hadlay munaasabadda ayaa kelimadan goobta ka jeediyey qur-aankii baa la soo bandhigay culuumtiisaa la soo bandhigay tajwiidka ugu horreeyo oo waxaa la soo bandhigay tawxiid baa la soo bandhigay aadaabtii sharciga ahayd baa la soo bandhigay siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhdii islaamka la soo bandhigay fiqhigii baa la soo bandhigay weliba miiraaskii uu ku jiro waxaa la soo bandhigay sunnadii iyo culuumteeda la soo bandhigay culuumtii shareecadu waxaa la dhihi karaa luuqadii baa la soo bandhigay khayr badan oo jaamic ah oo khayrkii oo dhan kulmiinay ee maanta halkaana soo bandhigay ardayda dhammaysay qur-aanka kariimka ee madarasada ka qalinjibisay ayaa sameeyey bandhig kooban oo soo jiitay martidii goobta ku sugneed إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نحفظ الله على حفظ القرآن الكريم الهادي إلى صراط مستقيم وإلى المنهج القويم يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهو تجارة لن تبور ما هو التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه كم أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين لهما أربع أحكام waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mid a waalidiinta isagoona mahad alle kadib u mahadceliyey macallinkii ardaydan soo saaray anoo magacay waalidiinta ka hadalaw wali lahaa dhammaan martisharafka ku giib gallay oo an ka horeeyaan ugaasyada iyo wilaayada dhammaan eedaan mahadsanyiin tan kale wali eed si gaar aan ka mahadnagay maalinkii antan dadaala labiyey isan argaasaan ardadan aan dhabar dhaki na eedaan ka mahadiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madarasada ummulqura ee deegaanka buurdhuxun leh waxay ka mid tahay madaarista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ليست جاءت بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكل bulshada ku dhaqan deegaano hoos tagaa degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday aflaam jihaadi ah marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani haya
isagoo gudanaya waajibaadka ka saaran shacabka maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura ayaa aflaam jihaadi ah ugu daaray bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ceelqoxle iyo ceelmeegaaga fagaarayaal ku yaala deegaanadaasi bulshada ku dhaqan ceelqoxle iyo ceelmeegaaga ayaa u soo daawashatagay muuqaaladii ugu dambeeyey ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba kuwaas oo fagaarayaal ku yaala deegaanadaasi uu shacabka ugu shiday maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura dadweynaha oo xiise u qabay daawashada filimaanta ayaa si aad ah u soo xaadiray goobaha lagu daawanayay iyagoo muuqaalada ka soo muuqanaya shaashadda indhaha la raacayay kuwaas oo uu ka mid ahaa filimkii xiisaha badnaa ee la magac baxay in tansurullaha yansurkuma ee lagu soo bandhigay weerarkii aadan yabaal markii ay soo dhammaatay daawashada aflaamtaasi bulshada ku dhaqan deegaanadani oo la hadlay idaacadda ayaa ka warbixiyey muuqaalada ay goobta ku daawadeen iyagoo u duceeyey mujaahidiinta iyo sidoo kale walaalaha muslimiinta ah ee ku dhibaataysan dhulka filistiin
meeshaan caawa waxaan ku daawannay filin aad u cajaa'ib badan waxyaabahaan filimka ku daawannay waxaa ka mid ahaayo ila cajaa'ib badnaa ciidammadii aadan yabaal oo bara aad u tiro badan fadhiya oo xabaddii markay ku soo bilaabatay firxadkoodii ayagii isgarbinaya oo iska kordhacaya sidii maxaan ku yidhaahdaa waxaan la tilmaami karin anagoo ku sugan degmada ceelqooxle waxaan fiirsanay filimo jahaadiya oo kala duwan waxaa kamid ah filim sida filimka aadan yabaal oo kale iyo kuwo kaloo badan ilaahi waxaan ka baryay muslimiinta in ilaahay kor ka dhigo munaafiqiintana ilaahay jabiyo murtadiin waxaan fiirsanay filimo jihaadiya oo kamid yahay dagaalka aadan yabaal waxaa ila yaa badnaaye murtadiinta oo sidii oo dad oo rayda camal u qaxaayo leelooyinka dadka raydka ay kasoo xoogeen qaxaayo filankii aan fiirsanay waa ku faraxsannahay waxaan joognaa cilmeygaag sida gaalada loo laayay aan ku faraxsannahay mujaahidiintana kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jabsho waxaan nahay gabdhaha ku sugan cilmiyeed waan ku faraxsannahay filinka inoo daaray mujaahidiinta ilaahay ka amaalmarinaan leenahay gaaladana allaha jabsho mujaahidiinta kor allaha ka dhigo falastiin allaha ka dulqaada cadowga
waxaan fiirsanay aflaantii ugu dambeeyada ee jihaadiga ahayd ilaahay baa ku mahadsan hadaanaa gabdhaha cilmigaag jooga waan ku faraxsannaha inaan fiirsano filanka ilaahay gaalada ha jabiyo ilaahay muslimiinta ha u gargaaro mujaahidiinta meel kasta ay jiraanna guul allaha siiyo walaalaha falastiinna ilaahay ha xoray waxaan salaamayaa mujaahidiinta meel kastay joogaan hadaanaa gabdhaha ku sugan degmada cilmigaag waxaan caawamahan ku fiirsanaa aflaan jihaadiya aflaantii ugu dambeeda waana ku faraxsannahay waxaan leenahay ilaahay mujaahidiinta ha guuleeya meel kastay joogaan garabkoodana gaalada allaha ka baxo mujaahidiinta garabkoodana allaha buuxiyo falastiinna ilaahay waxaan u barya cadowga dul saaran oo gumaada in ilaahay ka qaado oo ku xoreeyo daawashada filimaanta jihaadiga ah ee bulshada deegaanada ceelqoxle iyo ceelmeegaaga ee hoostaga magaalada ceelbuura ayaa ku soo aadaysa xilli bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee goobo fagaarayaal ah ku daawadeen aflaamtaasi
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanageyntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu